maanta gaartay in tirada golaha shacabka ee la doortay ay gaarayaan saddex galool oo laba galool oo ah tira ku filan in doorashooyin tira ku filan in baarlamaanku uu ku fadhiisan karo inkastoo ay loo dhiman yihiin gobolada waqooyi ee soomaaliya somalilan sidoo kaleeto waxaa maalin weyn ay u tahay maanta in doorashadii ugu horreysay sida guddoomiye ku-xigeenka ay sheegtay ee ka dhacdo caasimadda dalka ay maanta ka dhacayso isaga ku dooran doono